bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada warka duhur qodobada ugu dooroona waxaa ka mid ah
haweenay xaamilo ahayd oo aana qabiil loogu dilay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud
doorashada kuraas ka mida golaha shacabka ah oo maanta ka dhacday magaalada dhuusamareeb
looga hadlayey ammaanka gobolka hiiraan oo uu shir guddoomiyey madaxweynaha hirshabeelle cali buuntlaawe oo maanta ka qabsoomay magaalada beledweyne
dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladda waddanka turkiga ah oo baaraya sababta ay muwaadiniin soomaaliyeed ugu geeriyoodeen gudaha dalkaasi turkiga qabow dartiis
dad lagu soo dhoweynayay xildhibaan maxamed cajiib oo xalay ka qabsoontay magaalada ankara ee dalka turkiga
askar ka tirsan ciidanka dowladda oo lagu dilay weerar ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
maqal wanaagsan waxaad hesheen qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa haatanna warkii dunida oo dhan
aanu ku bilownay haweenay xaamilo ahayd ayaa aana qabiil maanta loogu dilay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud salebaan xuseen maxamuud alcadaala ayaa warkan faahfaahinaya wararka aan ka helayno deegaanka kaxandhaaleh ee gobolka galgaduud ee maamulka galmudug ayaa waxaay sheegayaan in halkaasi lagu dilay haweenay ka mid ahayd dadka deegaanka xilli ay la joogtay oo ay ilaashanaysay xoole ay lahayd qaar ka mid ah dadka deegaanka kaxandhaaleh ayaa ku waramay in rag hubaysan oo maleeshiyo beeleed ah ay dileen haweenayda oo ahayd xaamilo iyagoona ku furay rasaas sababtay in markii dambe ay haweenayda goobta ugu geeriyooto allah u naxariistee marxuumadda la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray hodan cabdi jaamac oo ahayd haweenay xoolo dhaqato ah waxaana goobta uu falku ka dhacay gaaray qoyskeeda oo halkaasi ka qaaday meydka lana geeyay magaalada kinisoor dilka loo geystay hodan cabdi ayaa waxaa lagu tilmaamay inuu salka ku hayo aana qabiil islamarkaana waxaa ragka dilay ee maleeshiyaadka ahaa ay horay u sii dhaawaceen haween kale oo xoolo dhaqato ah kuwaasi oo dhaawacooda la dabiibayo madaxda magaalada kilinsoor iyo odayaasha dhaqanka soomaalida ayaa ayaa sheegay in falkani dhacay uu ka fog yahay diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee soomaalida uuna keeni karo falal kale oo aad u foolxun haddii aan maamulada dariska ah aysan xaaladda arrintaasi aysan soo faragelin dhacdadan lagu dilay haween hodan jaamac hodan cabdi jaamac ayaa waxaa maanta aad looga hadalhayaa deegaanka kaxandaale iyo kilinsoor ee gobolka galgaduud waxaana xusid mudan in dhacdadan oo kale kuwa la mid ah ay horey uga dhaceen dulalka soomaalida
laba ka mid a kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud sida ay ku warramayso waryaheena fartuun ole
magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ayaa waxaa maanta lagu qabtay doorashada laba kursi oo ka mid ah kuraasta xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka kooiy tobanaad ee dowladda federaalk soomaaliya gudoomiyaha degmada dayniyele maxamed abuukar cali jacfar ayaa ku guuleystay kursiga tursigiisu yahay hoob eber labaatan iyo shan waxa uuna ka guuleystay musharax xasan cali cismaan kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartamayay maxamed abuukar cali jacfar waxa uuna kusoo baxay boqol cod oo gacantaag ah islamarkaasina waxaa diiday hal ergey oo ka tirsan ergadii wax dooranaysay mana jirin qof ka aamustay doorashada uu ku guuleystay gudoomiyaha jacfar sidoo kale doorashada ay ku wada tartameen musharaxiinta kale ah cadar cali maxamed iyo nasre maxamed dalabey oo markii dambe u tanaasul cadar cali maxamed waxaana ay ku guulaysatay cadar koob iyo toddobaatan cod mana jirin wax ka aamusay doorashada kursiga labaad ee xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka kooiy tobnaad oo maanta ka dhacday magaalada caasimada ah ee dhuusamareeb doorashada lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ayaa waxa ay kusoo dhammaatay sinabdoon waxaana halkaasi lagu doortay laba xildhibaan oo ka mid noqday xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka kooiy tobnaad ee dowladda federaalk soomaaliya
munaasabad lagu soo dhaweynayay xildhibaan maxamed ibraahim cajiib ayaa xalay ka dhacday gudaha waddanka turkiga xasan salaad xasan laki hore shaqo u jooga dalka turkiga ayaa warkan soo diray
tani waa mid ka mid a xafladaha dhallinyarada soomaaliyeed ay ku xafladeynayaan hambaliyeynta iyo bogaadinta ka mid noqoshada xubnaha baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya xildhibaan maxamed ibraahim cali cajiib qaybaha bulshada oo ay ka mid yihiin haweenka dhallinyarada xubnaha baarlamaanka oo uu ka mid yahay xildhibaan yuusuf kabaala ayaa xafladan caawa magaalada ankara ee xarunta waddanka turkiga kasoo qayb galay khudbado kala duwan ayaa halkan laga jeediyey waxayna dhammaan xubnihii halkani ka hadlay ay sheegeen in xildhibaan maxamed cajiib uu markiisii hore ahaa nin dhallinyaro firfircoon caawiyo dhallinyarada shaqo abuur kaalmeeyo dadka dhibaataysan haatanna uu mudnaa inuu ka mid noqdo xubnaha baarlamaanka koob iyo tobnaad ee soomaaliya fursad ayay xubnaha baarlamaanka dhallinyaradu ay u heli doonaan aragti hufan iyo ka shaqaynta iyo u adeegidda bulshada ayuu matali doonaa mudane xildhibaan maxamed ibraahim cali cajiib sidaana waxaa yiri xubnihii ka hadlay kulankan caawa xafladaynta xildhibaan maxamed cajiib ee magaalada tanankara xubnaha xafladda caawa ka hadlay waxaa ka mid ahaa cabaas maxamuud sheekh axmed oo kaalinta jaaliyadda ee dhinaca xafladda ahaa saare sheekh axmed xasan madaxa ururada haweenka iyo bulshada waddankani turkiga shacraawi maxamed bashiir gudoomiyaha ardayda soomaaliyeed ee waddankani turkiga waxaan kaloo si gaar u salaamaynaa xildhibaankeenna waayo araggeena weliba haldoorka xildhibaanada soomaaliyeed ka mid ah xildhibaan yuusuf kawaale caawa intaas kadib bacdiisalaam waxaan iskugu nimid inaan ka bogaadino xildhibaankeenna da'da yar oo maxamed cajiib oo aan wada naqaan hawsha doorka uu ka yeeshay mataqaanaa arrimaha bulshada maantana aan dareemi karno haldoornimada qaranka soomaaliyeed iyo beesha mataladeeda iyo heerka uu ka taagan yahay waxaan leenahay maanta waa muudaysatay maxamed cajiib soo dhowow ta kale waxaan meeshaan ugu kulmiyey allaha mahadi iskale ilaahi subxaana qaadira ee meeshaan ugu kulmiyey waxaan ku nimid wanaagi farxad ilaahi waxaan watoogayaa wiilkayga ama walaalkay maxmed cajiib soo dhawaa hambalyo mas-uuliyadaan ku saaran sakan waxaan ku faraxsanahay maanta wiil yaroo dhallinyaro ah ee maanta xildhibaan oo matalaaya alxamdulilah rabbil caalamiin ilaah mahadi iskale alxamdulilah maxamedow waxaan ku leeyahay hooyo kii dalkiisa iyo dalkiisa daafaco kii wiilasha booskooda buuxiyo ee ka soo baxa alla ha kaa dhigo aniga aada ugu faraxsanahay dhallinyarada in jagada la siiyo waxaan rajaynaa sanadkan iyo sanaydin soo socdaan inay wiilasheena iyo gabdheena soo wada baxaan xildhibaanna waxaan ku sugaayo deegaano fara badan oo dibdhac badan oo haysto waxaan kaa rabnaa inaad fursadda aad hesha afarta sare ee soo socoto adiga iyo xildhibaanada kale ee kula midka ee deegaanadaas ka soo jeedaani inaad uga faa'iidaysaan dad in badan ka dambeeyo ama dibudhac fara badan oo ku yimiday siyaabo kala duwan baa ku imaadeen inaad fursadda afarta sane ilaahi subxaana wa tacaala oo jaadas kursiya aada uga faa'iidaysato oo aada heeheerteen taariikh aada qortid waxaa xaqiiqo ah ilaahi subxaana wa tacaala dadka jooga kaama jeclaanin laakiin wuxuu ku siiyey fursad inaad hogaamiso ama aada xildhibaan u noqoto dad maanta u baahan in wax loo qabto xafladan aadka u qiimaha badan oo lagu taageerayo laguna hambaleynayo walaalkay maxamed cajiib xildhibaankeena nin wax yar ka hor iga horeeyo saaxiibkay khudbadiisa kusoo gaaro wuxuu dhahay xildhibaanka beesha wacisle ninka waa xildhibaanka dhallinyarada soomaaliyeed dhallinyarada soomaaliyeed xildhibaanka meesha fadhiyo kolleeba intaa ka aqaano waa nin samafalo ah dhallinyarada maanta tartaan waxyaalaha loo baahan yahay qofkii inuu wax ku siiyo inuu wax ku baro waxa aad u wanaagsan inuu wax ku baro ninkan maxamed cajiib la dhaho wuxuu ahaa dhallinyaro hadda ilaa ay kumanaan gaarayso waa ninkii baray farsamada gacanta inay ku shaqaystaan maxaa la dhahaa ayagoo kala duwan waxaa la isla wada qaray in doorka xildhibaan maxamed cajiib ee xilligan baarlamaanka koob iyo tobnaad ee soomaaliya ay fursad u noqon doonto in dhallinyarada soomaaliyeed uu ku matalo
horta maxamed cajiib waxaa waaye baarlamaankii koob iyo tobanaad ee golaha shacabka ayaa ilaahay uga dhigay inuu ku soo baxo amba uu kusoo aado laakiin waxaan leeyahay baarlamaanku maxamed cajiib asigaa u baahnay haddii aan taariikhdiisa iyo waxqabadkiisa iyo hawdoorka dhallinyaranimo ou leeyahay laga sheekeeyana caawa wakhtigu wuu dhammaanayaa marka maxamed cajiib waa nin dalka iyo dadka iyo diinta intaba anfacaya waa nin dhallinyarada haldoorkeeda waa nin hore loo soo arkay oo aan ahaynin dhallinyaro iska soo baxday waa dhallinyaraha u soo shaqaysay waxqabadkiisa amba dad waxa u qabto amba ha abaabulo amba waxa abuuro haldoor dhallinyaro waaye
warbixintii waryaheenna xasan laki ayuu ugu dambeeyey codkaas xildhibaan yuusuf kabaale ayuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda soomaaliya cabdicasiis muuse cali ayaa qadka telefoonka waxa ay ku wada hadleen dhiggiisa dalka turkiga meflud gafuglo waxaana ay ka wada hadleen arrimo muhiima kulanka labada wasiir ee arrimo dibadeed waxaa looga hadlay adkeynta ilaaqaadka dhow ee labada dowladood iyo labada shacab ee walaalaha ah kuna sallaysan arrimo dhowra labada wasiir ayaa waxa ay hadalkooda ku soo qaadeen sidii loo horumarin lahaa xiriirka qotada dheer ee u dhexeeya soomaaliya iyo turkiga dhanka kale wasiirada ayaa isla gartay in baaris lagu sameeyo sababaha keenay in xaaladaha ku xidhan geerida muwaadiniin soomaaliyeed oo shan ahaa kuwaasoo ku geeriyooday xuduudda u dhexaysa dalalka turkiga iyo gariiga halkaas uu ka da'ayay qabow aada u daran
eegna markan hirshabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe uu heliyey madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf dabageed ayaa shir gudoomiye kulanka guud ee amniga oo maanta ka dhacay magaalada beledweyne kulankan waxaa looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee ammaanka gobolka hiiraan kan beledweyne iyo xoojinta howlaha lagu xaqiijinayo amniga magaalada maadaama lagu wado inay ka dhacdo doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka saraakiisha ciidamada xooga dalka taliyayaasha ciidamada gorgor iyo haram cadda ee howlgallada u jooga beledweyne iyo saraakiisha amisom ayaa madaxweyne cali guudlaabe la wadaagay qorshe amni oo lagu xaqiijinayo amniga iyo xaslinta magaaladaasi madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe waxa uu faray saraakiisha hay-adaha amniga magaalada in toddobaad gudihiisa isbedel amni oo sugan laga dareemo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kulankan waxaa ka qayb galay wasiirka amniga taliyaha qaybta labaatanaad iyo sidoo kale xubno kale oo muhiim ah oo kulankaasi ku sugnaa magaalada beledweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka loo asteeyey inay ka dhacdo doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka ko iyo tobanaad ee dowladda soomaaliya gaar ahaan xildhibaanada golaha kasoo gelaya dhanka hirshabeelle
markana isla wararka hirshabeelle ayaan ku guda jirnay askar ka tirsan ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa hirshabeelle ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada cadale waryaheedna sakariye gacmo dheere ayaa ka warramaya rag hubeysan oo ka tirsan al-shabaab ayaa weerar ku qaaday baar kontarool ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa militariga dowladda federaalk soomaaliya taasi oo ku taalla degmada cadle ee gobolka shabeellada dhexe ee maamulka hirshabelle weerarka oo dhacay saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa ka dhashay khasaare nafeed oo gaaray ciidamada ku sugnaay barta kontarool ee la weeraray sida ay sheegayaan qaar ka mid ah dadka deegaanka cadale ugu yaraan laba askari oo ka mid ah kuwa dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku dhintay weerarka ay soo qaadeen al-shabaab waxaana qoraal lagu daabacay baraha internetka aisho ayaa ku sheegteen mas-uuliyadda weerar ka dhacay cadalle sidoo kale al-shabaab ayaa intaasi waxay ku sii dareen inay hore usii qaateen laba qori oo akifodisabn ahay wateen askartii la dilay weli ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka degmada cadalle iyo saraakiisha ciidan oo ku aadan weerarkaasi degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe ee maamulka hirshabeelle ayaa ka mid ah degmooyin kuwa amniga roon ee gobolkaasi
halka warkaasaad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda madaxweynaha dalka mareykanka joy biden ayaa waxa uu hadda wadahadal la leeyahay dhiggiisa ruushka valadimir boting wuxuuna kala hadlayaa arrinta ku aadan xiisada wadanka ukrain ee u dhexeysa dowladda ukrain iyo sidoo kale dowladda wadanka ruushka ee maalmahaas oo aadan ayay kula wada qaadan doonaan xogayaha mareykanka antonio blinkiten ayaa waxa uu sheegay in uu isagula hadli doono wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ruushka zergi lafron maanta oo sabti ah waxayna ka wada arisan doonaan xaaladda guud ka hor intaysan madaxdu wada kulmin dowladda wadanka ingiriiska ayaa sidoo kale muwaadiniinteeda ku sugan gudaha wadanka ukrain u sheegtay in ay fagajignaadaan markastana waxay kaga digaysaa in xaaladda waddankaasi ay noqon karto mid jiho kale isku bedesha oo dagaal laga fishan karo markasta xiisad u dhexeysa dalalka ukrain iyo ruushka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey hogaamiyayaasha reer galbeedka si weyn kaga hadlayeen gaar ahaan wadamada maraykanka ingiriiska iyo sidoo kale faransiiska waxaana isku dayaan inay qaboojiyaan xiisada u dhexaysa wadamadaas
guud ahaan wararkeennii duhurnimo waa naga intaa ciddii aan helin waxa ay ka baaran doonaan baraheenna bulshada
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel